Magaalada Baydhabo ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay xarumaha ganacsiga oo kala duwan, kuwaasi oo ay hirgelinayaan dhalinyarada deegaanka oo isugu jira wiilal iyo gabdho, si ay u horumariyaan adeegyada ganacsiga ee deegaanka. Haweenka qaar ee wax ka bartay jaamacadaha magaalada ayaa waxa ay waxyaabihii ay barteen dib ugu maalgashadeen magaaladooda iyaga oo u danaynaya bulshadooda si ay ugu keenaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin daafaha caalamka. Qaar ka mid ah gabdhaha leh xarumaha ganacsi ee lagu gado waxyaabaha haweenku isku qurxiyaan iyo dharka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay in ay furtaan xarumaha noocan oo kale ah.
Mimi Superstyle horta may farxad weyn ay ahayn inay ato xarunta in ka horreeyta skincare ama daryeelka maqaarka oo lalan kasoo la furo magaalada Baydhabo. Waxyaabaha aanu qabadaana mayba kumid ee dhanka skincare-ka ama daryeelka maqaarka una oo diyaarinka ato xarunta mashiin lanka tiragalay nooca maqaarka u saaye oo lankan lan suubiyo wala lanka soo personal treatment ama qofka usoo baaritaan lan suubiyo ku dibna la siiyo baro dhagtaga markaasiita iska haboon si hadhowti wal saameyn us ininka weeldhana may kale kumid ay ahaa dhanka labaska oo kale gabdho magalka ciyaalka iyadan mahadsanta may jartay horta ay muddooyinka inka dambeeyay soomaaliya marka aad fiirida may iyadanka badanayay isticmaalka waxyaabaha kiimikaliska eh haana soo saameyn weyn ka weeldhadaayaan maqaarka weli xataa saba waayaan walanka soo skin cancer soo dhibaatooyinkaasaytii jara oo deegaanada soomaaliya dhan markii la fiiriyo ku jaran meelaha kaleba taas una uku duulana yamayba suubinay ama ansuuri gelinay dadka bordhagtiyo isticmaalo koraan inay helan taas oo maqaarshona caafimaad qabshay qaybinku qaadadaasa saameyn anka weeladaan waxyaabo natural ana ku suubsanya oo dabiici ah lanka isticmaalowna maqaarshay iftiin badan isku helo markisilonku hadalah bordhagtida shishal duwanyin may anka badana laakiin kooriyanka maadaama skincareca ama daryeelka maqaarka hata meelanka badan laku deeri maybu ahaa kooriyanka waaye ama indha yarta fikradun waqti badan aha socotay lamada kun tumi isiyeedkii tumi isaga arkay may haytay to warqadka qoran lamada kun labaatay lamadani xilligii hirgeliya haytay xaruntun gabdho keliya goonaman ee dhinawa markii la fiiriyo dhiniga dharka oo kale dharka gabdho way ku helay dharka magalka ciyaalka iyoona mayba sheenanay xilliga munaasabada oo kale ciidaha xiliyadaasa sheenan laakiin dhanka skincareka markii la era magalkay bilaanto in wada sameeyo walaahi horta ganacsiga markii la era waa waxyaabaha anka adag in la suubiyo haddana mayba waxyaabaha anka qurux badan lanka weliba kaasatan gabdho markii oo dhexgalayo faa-iido badan iyo ku sheeno karaan sababtaan sasan lahana may kumid ahaa gabro ma eed anjeelin walaalan kasoo aawna shiibka ama lahaanshiyaha iyo eed anjeelin saas dartee marka markaad banaanka kuroogda ma islataa caqabado badan ka jaraan ganacsiga yaas caqabado jaraan laakiin marbahooda dhexgala cashar badan ku baradaas mayna dareemase yani in aad eto lan walle caqabado iyada aan badanyin khaasatan gabdho markiina taarget ka saarna may kumid ah gabro markiyo fikradiyo la kooyaan ganacsi inta badan horta ma aragaas lan fikradii ka taageero oo ka erow may leeraayo fikradun fikrad lan baahanayo dadka iyo dalka bal ku bedelaaso lan ero dhiirgelin in suubiyo horta badana may helo haddii la helona taasayti may jaraasee waxyaabo oo caqabada lamaad may nagadaasay maalgelinta oo kale gabdho badana caqabad eed wiina kula kulamaayaan tan oo maalgelinta markii lagu hadalo sababto ee geekoobiyo iska dayaan inuu businesska suubiyaan dhanka financially taageero badan aan baahanyiin caqabada taasa ku midnada kor